meydadka saraakiil iyo askar kenyaan ah oo lagu qaarajiyey howlgallada ay mujaahidiinta al-shabaab ka wadaan dhulalka muslimiinta ay kenya xoogga ku haysato ayaa laga dejiyey deegaanadii ay ka soo jeedeen meydadka saraakiisha iyo askarta ayay dowladda kenya si gaar ah uga dejisay tuulo lagu magacaabo bombatano oo hoos tagta kanduuya ee ismaamulka bangoma halkaas oo ah deegaanada ay ka soo jeedaan aasna loogu sameeyey saraakiisha meydadkooda halkaasi laga dejiyey waxaa ka mid ahaa sargaal lagu magacaabo mek omoya oo toddobiyo labaatan sano jir ah kana tirsanaa ciidanka k d f ta ee dowladda kenya hooyada dhashay sargaalkan toddoba iyo labaatan jirka ah oo goobjoog aheyd aaska saraakiisha iyo askarta oo uu wiilkeedu ka mid yahay ayaa ku dul barooratay iyadoo sheegtay inay aada uga naxday dilka wiilkeeda waxaan geerida wiilkayga ku qaabilay naxdin iyo argagax aad u daran waxa uu ahaa wiilka keliya ee aan arkay oo koray la ooyey lana qoslay oo xitaa waan xanaaqay waxaa sidaasi tiri naliika oo ah hooyada dhashay sargaalka muuqaal la soo geliyey baraha internetka ayaa muujinaya murugada iyo niyadjabka haraysay goobta uu aasku ka dhacayay waxa ayna eheladiisu sugayeen in wiilkooda oo cagihiisa ku socda uu yimaado balse waxaa loo keenay isagoo naxash lagu sida oo la iska soo fogeeyey sargaalkan iyo saraakiil kale oo kenyaan ah ayaa ka mid ahaa ciidamo lagu dilay howlgal fariid ah oo ay dhowaan mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen gobolka gaarisa oo ka mid a dhulalka muslimiinta n f d balse ay kenya xoogga ku haysato dhanka kale warbaahinta kenya ayaa shaacisay tirokoob ay ka samaysay tirada dadka nasaarada ah ee ku nafwaayey howlgallada ay mujaahidiintu ka wadaan n f d iyo laamu wargeeska daily nation ee kasoo baxa dalka kenya ayaa shaaciyey in labaatan xubnood oo gaalo kenyaan ah ay mujaahidiintu dileen muddo bil gudaheed ah waxayna taasi walaacaad u daran ku beertay dhammaan nasaaradii isaga kala gooji jirtay gobollada ay howlgalladu ka socdaan sidoo kale barakac liixaad leh ayaa ka bilowday deegaano ka tirsan gobolka laamu kadib howlgallo dhiig badan ku daatay oo ay mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen halkaas boqolaal qoysas ah ayaa bilaabay inay isaga firxadaan guryahooda oo ku yaala gobolka xeebta ku teedsan ee laamu halkaasoo isbuucan gudihiisa uu ka dhacay weerar laayaan ah barakaca ayaa bilowday wixii ka dambeeyey maalintii sabtiga ee lasoo dhaafay markii ay mujaahidiinta al-shabaab lix qof oo kenyaan nasaare ah ay ku dileen deegaanka juhuudi oo ka tirsan laamu warbaahinta maxalliga ah ayaa sheegtay in boqolaal ruux ay isaga carareen guryahooda waxayna aamini waayeen ballanqaad uga yimid mas-uuliyiinta dowladda kenya kuwaasoo booqday deegaanada juhuudi iyo salaama kadib weerarkii dhacay sabtigii lasoo dhaafay dadka nasaarada ah ee ka firxanaya gobolka laamu ayaa ka argagaxay toogasho iyo gowrac loo geystay eheladooda kadibna waxaa la gubay ilaa toban guri goobjoogayaal ayaa sheegay inay arkeen boqolaal ruux oo isaga cararaya guryihii iyo beerihii ay xoogga uga haysteen muslimiinta laamu saraakiisha ammaanka dowladda kenya ayaa dhowr jeer sheegay inay sugayaan ammaanka dadka kirishtanka ah ee gobolka laamu balse weerarada mujaahidiinta ayaa aada u sii xoogaysanaya bishan juun gudaheeda ku dhowaad labaatan weerar ayaa ka dhacay dhulalka ay kenya xoogga ku haysata n f d iyo gobolka laamu kuwaasoo lagu dilay askar ka tirsan dowladda kenya iyo dad nasaare ah weeraradan ayaa ka dhacay gobolada gaarisa wajeer mandheere iyo laamu weerarkii ugu xooganaa waxa uu ahaa toogasho lagu beegsaday dad nasaare ah oo ka dhacay deegaan lagu magacaabo juhuudi dadka lagu dilay weerarkaasi waxaa ka mid ahaa beter murithi oo ahaa baadariga kiniisadda nasaarada ee deegaanka isaga iyo shan kale ayaa lagu dilay weerarkaas in ka badan toban dhismo oo ay ku jirta kiniisaddana waa la burburiyey korarka weerarada ka dhacaya n f d iyo laamu ayaa walaac ku abuuray nasaarada ku dhaqan ama ka shaqaysata deegaanada muslimiinta ee ku hoos jira gumaysiga kenya arrinkaas oo sababay in labadii maalmood ee lasoo dhaafay boqolaal kenyaan ah ay isaga barakacaan gobolka laamu mujaahidiinta al-shabaab ayaa sare usii qaaday howlgalladooda dalka kenya tan iyo wixii ka dambeeyey sannadii laba kun koob iyo tobanka kolkaasoo uu milatariga kenya kusoo biiray duulaanka ay ciidamada shisheeye kusoo qaadeen soomaaliya